alxamdu لlh رb العاalمين والcاaqبة للمتقين وlا cdوان إlا عlى الظالمين slى اllه عlى نبyina mحamd وعlى آlه وصaحبه slm تsليimا kaثيirا waxaynu ku soo dhex jiray axaadiistii ku saabsanayd wasliga iyo kayfiyaddiisa iyo wixii la halmaala kayfiyadaha aynu soo marray qaarkood sida kayfiyadda xadiidu maymuuna zawji الnabiyi calayhi الsalaatu wasalaam iyo kayfiyada ku soo aroortay xadiidka caaisha iyo waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen waa qaabka loo maydho maydhiga dhammayska tiran amaa maydhiga mujsiga ah ee qofka ka gudayaa waa inuu jidhkiisa biyaha wada gaadhsiiyo maca niya isagoo niyana la imanayo dii uu niyoodo inuu tahaaro qaato dabadeetana jidhkiisa biyaha dhammaan ku wada camimo waajibkii ama maydhigii waajibka ku ahaa ee saaraa uu kaga dhacaya laakiin kayfiyadaasi aynu sheegnay ee xadiidtaasi ayaa akmala waaya baabu tayamumi wama jaءa fiih ay hada kani baabu tayamumi gabaysiga baabkiisii weeye iyo wamaa jaaha fiihi wixii ku yimi halkanna gegabaysigii ayuu ka gelaya gegabaysiguna wuxuu ka mid yahay khasaa'ista ummadda nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam sidaa rasuulkuba yidhi wajucilat liya alardu masjida wa طahuura waxaana la gegebaystaa marka biyihii la waayo falam tajiduu maa'an sida ilaahay yidhi ama markaa in la isticmaalaa ay suuro geli weydo xanuun daraaddii iyo acdaarta kale ee jirta daraaddeed waaya markaa asal ahaan tahaarada in lagu tahaaro qaato asal waxa u a biyaha ay maydhigii tahay iyo haddii ay tahay markaa waysadiiba laakiin haddii la waayo biyihii ama in la isticmaalo ay suuro geli weydo ciiddii baa beddel ka noqonaysa tayamumkuna ma mubiixbaa oo qofkii markaa salaaddii iyo waxyaabihii kale ee ee wayse qabla'aanta aan lagu lagu samayn jirin buu u bannaynayaa mise waa mutahirba sidaa saxiixa waa mutahir weeye ma fahante waayo aayaddaa tayamumkiiyo sheegaysa xaggeeda dambe waa ka ilaahay yidhi maa yuriidu allahu liyajcala calaykum fi اddiini min xaraji walaakin yuriidu liyuطahirakum rasuulkuna calayhi الsalaatu wasalaam ciiddii inay tahuur tahay buu ku sheegay calaa kulli xaal markaa waa mutahir sida saxiixa ah can caaishata radia allahu canha saasoo kale axaadiidtana waynu ku arki doonnaa xadadka asqarka ah iyo ka akbarka ah oo ah wixii maydhi waajibiya labadaba dee haddii loo baahdo waa lala iman karaa tayamumka iyo gegabaysigii xadadka asqarka ah un gaarkuma ah can caaishata radia allahu canha annaha caaisha qaalat waxay tidhi kharajnaa waannu baxnay maca rasuuli illaahi rasuulka ilaahay la jirkiisaannu baxnay sala allahu calayhi wasalama fii bacdi asfaari safaradiisii barhkood safaradiisii barh ka mid a xataa idaa kunna markaannu ahaanay bilbaydaa'i baydaa meesha laydhaa aw bidaadiljayshi ama meesha magacaa leh yaa ciidanley oo wuxuu ku odhanayaa muxaqiqu mowdicaani bayna almadiinati wa khaybar waa laba meeloodoo madiiniyo khaybar u dhexeeya aqwaasha ahlulcilmiga qaarkood buu kolle ictimaaday laakiin hadal badan baa ku jira horta madiinana kama foga sida riwaayaadka bukhaariga qaarkood ay sheegayaan ay leedahay annagoo madiine rabna inaanu gallo ku soo dhow macnihii oo markaa safarka waa markay ka soo noqdeen laakiin waxaad moodaaba inaanay xagga khaybar ka xigina meelahani ay ka xigaanba xagga madiineba ay ka xigaan markaannu halkaa ku sugnayn ayaa inqataca waxa go'ay ciqadun lee kuulaan lahaabaa goday waa qoorxidhka ama waxaan kuushaa ee dumarku isku qurxiyaan weeyi kuushanna hadda waxay isugu nisbaysay leeay maci kuulaan dee xidhnaayoon watay markaa inay markaa dee iyadu isticmaalaysoy ku tasarufaysa bay isugu nisbaysay mooye asal ahaan waxa lahaa walaasheed asmaa lahayd soo ma aragti walaasheed asmaa binti abibakar ayaa iska lahayd weeye fa aqaama markaa iyadu way ka ammaan ahaan bay uga haysatay fa aqaama rasuulullaahi rasuulka ilaahay baa nagaaday sala allahu calayhi wasalam cala iltimaasihi ay calaa ajli iltimaasihi daydagiisa daraaddii daydaygii ciqdiga ama kuushii daraaddii ayuu u nagaaday wa aqaama annaasu macahu dadkuna waxay nagaadeen macahu ay maca rasuulillaahi sala alla alay slam rasuulka ilaahay la jirkiisay nagaadeen iyaguna way nagaadeenoo macli dadkana dadkii la socday baa looga jeedaa safarka ah waxaa halkaa laga qaadanayaa laba masalo rasuulkeennu calayhi asalaatu wasalaam sidii qiimaha badnayd ee uula dhaqmaayo eheladiisa oo kuushaa yar oo markaa luntay buu u nagaaday dadkiina waxa weeye markaa u nageeyey ilaa la daydayayo oo dee markaa ama la helaayo ama laga qusanayo masalada labaadna waxa weeye xoolaha inaan la dayicin ma fahante ciqdigaa yar buu rasuulku diiday calayhi asalaatu wasalaam in la yska socdo ilaa dee markaa laga quusto ama la helaba marka xoolaha idaacat ulmaal lama ogola fa aqaama rasuulu llaahi rasuulkii ilaahay baa wuxuu u nagaaday sala allahu calayhi wasalam cala iltimaasihi dayday buu daydayaayey ee uu raadraadinaayey daraaddii ayuu u nagaaday wa aqaama annaasu macahu dadkuna la jirkiisay nagaadeen walaysuu calaa maa'in wal xaal bay nagaadeen laysuu aanay ahaanin calaa maa'in ay naasiliina kuwo ku dega calaa maa'in biyo kurkood walaysa macahu macoodana aanu ahaanin la jirkoodana maa'un biyo xaalaanay meel biyolana ku nagaanin oo meesha ay ku nagaadeen aanay biyo lahayn iyaguna aanay biyo sidan ayay dadkii nagaadeen weeye marka halkaa dee waxa weeye biyola'aan baa halkaa dadkii ama ciidankii dadkii meesha marayay soo food saartay waayo meeshay ku degeenna biyo kumay jirin iyaguna biyo may sidin biyo may sidanin walxaal bay nagaadeen laysuu calaa maa'in laysuu aanay ahayn calaa maa'in ay naasiliina kuwo ku dega calaa maa'in biyo dushood walaysa macahu maa'un biyana aanay wehelinoo biyana aanay sidanin haye faata annaasu dadkii baa waxay u yimaadeen ilaa abibakrin bay u yimaadeen fa qaaluu waxay idhaahdeen alaa taraa miyaanad arkayn abubakarow ilaa maa sanacat caa'ishatu caashi waxay samaysay miyaanad arkayn dadkii waxay badday miyaanad arkayn aqaamat way negaysay birasuulillaahi rasuulkii ilaahay bay negaysay sala allahu calayhi wasalama iyo wa binnaasi macahu dadkiina maciisay negaysay iyo wa binnaasi dadkiiba way negaysay macahu la jirkiisa yacnii rasuulki iyo dadkiiba bartaasay ku negaysay walaysuu calaa maayin iyagoon biyo ku dul degin ama biyo aan ku degin walaysa macahu maa'um iyaguna aanay biyo sidan bartaa jaaqlada ah ee waxa weeye aan biyuhu oolin ayay waxa weeye ku negaysay dadkii marka way uga cabanayaan waxaanay ahlulcilmigu leeyihiin sababta ay aabbaheed ugu yimaadeen waxa weeyaan wallaahu aclam lianna rasuulka ayee markaa hurday calayhi asalaatu wasalaam saynu arki doonno markaa rasuulku markuu hurdana may toosin jirin rasuulku markuu hurdana calayhi الsalaatu wasalaam may toosin jirin markaa markay arkeen rasuulkiio hurday dabadeetana dee xagga abubakar u baydheen waaya maxay u leeyihiin alaa tara ilaa maa sanacat caaishatu waxay u leeyihiin arrinkan nagaanshahan iyo arrinkan sabab bay u ahayd sabab ayay waxa weeye u ahayd soo ma aragtid oo iyadu dee qasab iyo xoog dadka kumay nagayne laakiin in la nagaaday sabab u ahayd oo say sabab uga ahayd dee waxay tuurtay oy markaa lumisay ciqdigeedii baa markaa dee ka lumay markaa sababtaa ay arrinta sabab u ahayd baa lagu haystaa fajaءa abu bakrin abu bakr baa yimi warasuulu ullahi walxaal buu yimi rasuulullahi rasuulka ilaahayna salى اllahu عalayhi wasalama waadicun uu dhigay ra'sahu madiciisa calaa fakhidii bowdadayda korkeeda uu saaray isagoo markaa sidaa bowdadayda korkeeda madaxa u dhigay oo markaa hurda ayuu yimi oo qad naama qad naama xaal uu seexday jumladdaa dambana iyadana waa la xaalaynaya taa horena waa la xaalaynaya qad naama xaaluu seexday faqaala wuxuu dabadeeta abu bakar yidhi xabasti rasuulillaahi rasuulka ilaahay xabasti rasuula allaahi rasuulka ilaahay baad xanibtay sala allahu calayhi wasalama iyo wanaasa dadkiiba waad xanibtay halkaasaad ku xabistay walaysuu calaa maa'in walaysa macahum maa'un iyagoon biyana sidin biyana sidan biyana ku degin yaa ayaa dadkii xanibtay qaalat caa'ishatu caa'ishi waxay tidhi facaatabanii wuu icanaantay abu bakrin bay canaantay waa aabbaheed wa qaala waxaanuu yidhi maa shaaa allaahu ilaahay wuxuu doona an yaquula inuu idhaahdo wuxuu ilaahay doonay inuu idhaahdo ayuu yidhi oo macnihii way canaantay oo maaragta waxaana soo arooray markaa hadalladuu lahaa inay ka mid ahayd xabasti innaasa fii qilaadah dadkii dhammaa waxaad u negaysay ood u joojisay waxa weeye ummaddii dhammayd waxaad u xanibtay kuul yar sababteed ayaad ummaddii dhanibad xanibtay iyo hadallo kaloo caynkaas wa jacala ay wa sharaca wuxuu gudagalay yacunu yatacunu inuu waxa weeyaan markaa ku gujiyo biyadihi gacantiisa fii khaasirati kelidayda inuu saa ugu gujiyo ayuu waxa weeye gudagalay canaantii wuu soo dhaafoo gacanbaa buu la tegey soo maaha ya cadhadii ka haysay daraaddeed inuu sidaa gacanta waxa weeye yacunu shaygu markuu xisi yahay ayaa had iyo jeer caynka la godaa laakiin markuu macnawi yahay sida hadal oo kale iyo hadal buu ku dacniya waxaa yacanu baa laydhah kolley sida mashhuurkii waa sidaas siyaabaha kalena markaa way iska bannaan yihin bay culimmada qaarkood yidhaah marka wajacala wuxuu gudagalay yatacunu inuu ku gujiyo biyadihi gacantiisii fii khaasirati kelidaydii sidaa inuu igu gujiyo falaa yamnacunii imuu diidahayn min ataxaruki inaan dhaqaaqo ondee xaggaa uga boodo ilaa makaanu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama ay ilaa kownu rasuulillaahi ahaantii rasuulka ilaahay ahaaday mooyaane sala allahu calayhi wasalama calaa fakhidee ay naa'iman mid hurda calaa fakhidii bowdadayda korkeeda bowdadayda mid ku hurda ahaantii uu ahaa mooyaane marka makaanudani hadda waxa weeye waa masder miimiya weeye makaanu ay kownu yamnacuniidaas ficilkaa yamnacunii faacilkiisii baanay markaa noqonaysa marka falaa yamnacunii ima diidahayn min ataxaruki inaan dhaqaaqa ilaa makaanu rasuulillaahi ahaantii rasuulka ilaahay ahaa mooyaane sala allahu calayhi wasalam calaa fakhidi ay naa'iman calaa fakhidii bowdadeeda mid markaa dul hurda fanaama rasuulullaahi rasuulka ilaahay waa seexday sala allahu calayhi wasalam xataa asbaxa waa habeennimee garo xataa asbaxa ilaa uu ku waabariistay calaa hayri maa'in biyola'aan ilaa uu ku waabariistay xataa asbaxa ilaa uu ku waabariistay ay dakhala fi subxidii weeye tii min akhawaati kaana ma aha oo waa taa masheekhtani xataa asbaxa ilaa uu ku waabariistay calaa hayri maa'in biyola'aan faanzala allaahu ilaahay baa soo dejiyey aayata atayamumi aayadda gegebaysigaa ilaahay soo dejiyey fatayamamuu way gegebaysteen way hee gegebaysteen waaya marka aayata tayamum faanzala allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey dhe aayata tayamumi aayaddii gegebaysiga waa mafcuulkii anzalada ah aayata tayamumi fatayamamu way gegebaysteen aayaddan markaa tayamumku ma aayadda suuratu nisaa baa yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu salaata waantum sukaaraa xataa taclamuu ma taquuluuna walaa junuban ila caabirii sabiilin xataa takhtasiluu wain kuntum junuban aw wain kuntum junuban faطaharuu wain kuntum mardaa aw calىa safarin aw jaءa axadu minkum min alghaa'iti aw lamastum الnisaء falam tajiduu maءa fatayamamuu saciida ayiba aayat nisa mise waa aayadda maa'ide aayat lwuduuna la ydhaahda ee markaa weysada horraysiinaysa yaa ayuha aladiina aamanuu ida qumtum ila asalaati faغsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum ila alkacbayni ila akhiri اlaaya labadaa waa iyama kolley waxaad mooddaa inay xoog badan tahay wallahu aclam inay tahay aayadda suuraةu maa'ida ma garat suuraة اlmaa'ida oo haddaa markaa aayaddu miyay soo kala hordegtay ilan weysadu hore u jirte hore markii hore waa la weysaydun baa la yaqaanay tayamumku isagu markanuu soo degay laakiin waxa weeye weysada in badan baa hore loo weysaysan jiray muddo dheer ma garat maya waxaa suuragala inay dee adilo kale weysadu ku sugnaatee aayaddan inay markan u soo degtay markaa ayaa daahira sidaa saxiixa marun bay aayaddu soo wada degtay ee riwaayaadka saxiixa qaarkood laga qaadanayo ma garata alimaamu albukhaari siduu marayna waa inay aayaddaa tahay kolley markaa naqli baan u helay ama riwaayad sheegaysa aayaddaa suuratulmaa'ide ku sheegaysa markaa aayaddan aayatu tayamumkan faqaala usayd bnu lxudayri saxaabigii usayd ibnu lxudayr alansaari wuxuu yidhi ee cajabta badnaa wa huwa isaguna axadu nuqabaa'i odayaashii mid ka miduu ahaaye annuqabaa waa jamcu naqiib naqiibkuna waa cariifka waa qolyahan aynu markaa dee madax dhaqameed iyo wax la ydhaahdaba waa qolyahan had iyo jeer dadka waxa weeye dee isku hagaajiye ee la kala hadla ee dhex mara ee howlahooda ma garanaysa ku qumo weeye ma garata wa huwa isaguna axadu nuqabaa'i odayaasha mid ka miduu ahaaye wuxuu yidhi maa hiya biwali barakatikum yaa aala abi bakrin maa hiya maaha arrintani in waxa weeyaan markaa aayaddani ay soo degtay tayamumka iyo ruksada weynu ugu sugan tahay muslimiintu biawali barakatikum barakadiinnii ugu horraysay ma aha yaa aala abi bakrin ree abubakarow yacnii barakaad kalaa jiray waxyaabo kaloo markaa idinku yimi oo baraka u noqday ayaa jiray oo muslimiintii faraj u noqday markaa dee markii hore waad garanaysaaoo tayamumku ma jirin soo maha kuu shaaluntay ee halkaa lagu xanibay baa sabab u noqotay inuu ilaahay qur-aankaa ku soo dejiyo oo waxa weeyaan maragtay dee la gegebaysto dee waa rukso weyn oo muslimiinta hee u sugan weey ma garata kii aan biyo haysan iyo kii biyo helaya laakiin isticmaali kari waaye iyo waxaasoo dhan ayaa la imanaya moogta marka wuxuu uhi maa hiya maaha biawali barakatikum barakadiinnii ugu horraysay maaha ee barakooyin hore oo lahaydeen baa iyaduna jirta yaa aala abi bakrin ree abubakarow barakaduna waa karat اlkhayr faqaalat waxay tidhi caaishatu caaisha radia allahu canha ee fabacadnaa waxaanu kicinay albaciira awrkii aladii kaasoo kuntu calayhi aan korkiisa ku sugnaayo saaraa fawajadnaa waxaanu helay alciqda kuushii waxaanu ka helay taxtahu hoostiisa awrka hoostiisay ku jirtayba bartii baanu ka helay ma garatay dad buu rasuulku u diray calayhi الsalaatu wasalaam usayd ibnu اlxudayr iyo kolley uu ka mid yahay dabadeetana adigu markii hore waxba may helin markii labaad inay rasuulka iyo arkeen calayhi الsalaatu wasalaam iyo inay qoladii daydaysa arkeenba waa suuragal adigu halkaasunbaa laga helay ciqdigii xadiidku wuxuu inoo sheegayaa ruqsadaar la yidhaahdo taya- tayamumka ama gegabaysigu wakhtigii uu soo degay iyo sababtii uu ku soo degay buu inoo sheegayaa waaya baabu tayamumi اljunubi wuxuu baab u yahay qofka junubka ahi gegabaysigiisa ayuu baab u yahay oo sidii aynu markii dhoweydba sheegaynay gegabaysiga ama waxa loo gegabaysanayaa xadadka asqarka ah kuma gaar aha xadadka a- as- akbarka ah qudhiisa waa loo gegabaysan karaa oo tusaale ahaan qofku haddii uu eh, dee junub yahay biyana uu waayo uu gegabaysanaya haddii uu junub yahay oo biyo u haysta laakiin isticmaali kari waayo xanuun iyo wax la mida daraaddii ama qabow aad u daran daraaddeed uu gegabaysanaya soo ma aragtid marka xadiidkan soo socdana masaladaasuu maaragtay lafaguraya can shaqiiqin shaqiiq waxa laga wariyey waa taabicigii jaliilka ahaa shaqiiq ibnu salama alasadi abu waa'il alkuufi weeyi abu waa'il haddaa maqashaan waa shaqiiqan shaqiiq ibnu salama la odhan jiray waa ardaydii cabdillaahi bnu mascuud waa raggii cabdillahi bnu mascuud cilmiga ka qaatay weeyi iyo saxaabo kaleba can shaqiiqin waxaa laga wariya waa ibnu salama alasadi abu waa'il weeyi qaala inuu yidhi kuntu waxaan ahaa jaalisan mid fadhiyaan ahaa maca cabdillaahi cabdillaahi maciisaan fadhiyey waa cabdillaahi bn mascuud cabdilaahigan uu sheegayaan wa abi muusa iyo abi muusa alashcari ayaan maaragta macooda fadhiyey waaya faqaala abu muusa waa laba culimo ah oo ka mida culimmadii saxaabada laakiin haddii laysu eego waxaa sii cilmi badnaa oo sii lambarwansanaa cabdilaahi bn mascuud laa shaka fii dalik faqaala abu muusa abu muusa wuxuu yidhi yaa abaa cabdiraxmaani abuu cabdiraxmaanow ara'ayta waxaad ka warrantaa low anna rajulan haddii nin ajnaba uu jinaaboodo oo falam yajid ilmaa'a biyo aanu helin shahran bil aanu biyo helin kayfa yasnacu sidee buu ku samaynayaa bisalaati salaaddii siduu ku samaynaya shahran bishu taxdiid maaha ama bil ha noqoto muddadu ama ha ka badato ama ha ka yaraatee waa haddii uu jinaaboodo muddana aanu biyo helin muxuu samaynayaa weeyi ya kayfa yasnacu bisalaati salaaddii muxuu ku samaynaya faqaala cabdullaahi cabdulaahi baa wuxuu yidhi ibnu mascuud laa yatayamamu ma gegabaysanayo buui lagama yaabana wain lam yajid ilmaa'a shahran yaanu biyaba helin bil dhane ma gegabaysanaayo faqaala abu muusa abu muusa yidhi fakayfa bihaadihi alaayati ay fakayfa tasnacuuna sidee ku samaynaysaan adig iyo ciddii kula rayi bihaadihi alaayati aayaddan fii suurati almaa'idati haa aayaddan aayaddaasoo alkaa'inati ku sugan fii suurati almaa'idati suuratu almaa'ida falam tajiduu maa'an fatayamamuu saciidan طayiba fa- fa- alla wuxuu yidhi falam tajiduu oo aydaan helin maa'an biyo fatayamamuu ku gegabaysta saciidan ciid طayiban daahira ku gegabaysta ciid daahira isticmaala cinda cadami اlmaa'i wuxuu ihi fakayfa bihadihi اlaayati ay fakayfa tasnacuuna qadar sidee ku samaynaysaan bihi- bihadihi اlaayati aayadda kaa'inatan haddaad doonto xaaleeba kaa'inatan xaal ay ku sugan tahay aayaddu fii suurati اlmaa'idati ama aayaddan oo hal kaa'inati ku sugan fii suurati اlmaa'idati ood sifo ka dhigto labadu way ku bannaanta faqaala cabdullaahi cabdullaahi baa wuxuu yidhi low rukhisa haddii loo rukhseeyo lahum iyaga macnii dadka fii haadihi alaayati haddii loo rukhseeyo inay macnihi waxa weeye iska gegebaystaan fii haadihi alaayati ay fii sababi haadihi alaayati aayaddan sababteeda haddii loogu rukhseeyo gegebaysiga fiidu markaa waa sababiya weeye dakhalat imra'atu innaara fii hiratin xabasataa soo maahe fiidu way soo aroortay iyadoo sababiye ah xadiidana xadiid doora ayay ku soo aroortay oo aynu qaarkood kitaabkan ku arki doonno waa xadiidka aynu akhriyayna ka mid yihi gabadh baa ku gashay dakhalat waxay ku gashay imra'atun haweeney annaara naarta fii hiratin maxaad ku macnay ya ma bisad dhexdeed bay ku gashay baad odhan ya ma ee fii sababi hiratin baa la odhanaya bisad sababteed bay ku gashay ma fahantay ibnu maaliguna markuu sheegaayo markaa ba'da iyo faada iyo ka wafiid iyo ka warramayo waqad yubayinaani sababa waa ka odhanaya markuu xuruufta ka warramayo markaa sabab iyagoo maaragtay u warraysuusa waayahay wuxuu uhi markaa low rukhisa lahum haddii dadka loo ruksayn lahaa inay gegabaystaan fii haadihi ilaayati aayaddan sababteeda loogu ruksayn lahaa lawshaka waxay u dhowaan lahayd idaa barada idaa barada marka uu ku qaboobo calayhim korkooda almaa'u biyuhu markay ku qaboobaan an yatayamamuu inay ku gegebaystaan bisaciidi ciidda ayay u dhowaan lahayd laa awshaka waa min afcaali muqaarabihi laa awshaka ilaa asraca waxa markaa deg deg noqon lahayd idaa barada calayhimulmaa'u biyuhu hadday ku qaboobaan an yatayamamuu ay tayammumuhum marka antaa iyo ficilkaa ay gashay masder baa laga dhalaalinayaa masderkaasina waa faacilkii la awshaka awshakadaa faacilkeedii buu noqonaya ma garata an yatayamamuu inay waxa weeye u qastaan oy ku gegebaystaan bisaciidi ciidda ayay waxa weeye u degdegi lahayn ama markaa u dhowaan lahayn marka waad aragtaa wuxuu leeyahay haddii loo rukseeyo dadka loogu rukseeyo meeshii waddo furantay noqonaysaa biyuhu markay yaro qaboobaanba way iska gegebaysanayaan haddii waddadaa loo furo buu leeyay dadka marka dariicadaa iyo waddada ay arrinkaa u mari karaan waa in laga awdo buu leeyey faqaala abuu muusa abuu muusa wuxuu ku yidhi licabdillaahi cabdillahi bn mascuud alam tasmac waa deliil kaluu haddana sheegaya alam tasmac oo miyaanad maqal qowla cammaarin cammaar ibnu yaasir hadalkiisii uu yidhi bacaanii waxay diray rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama fii xaajatin dan daraaddeed buu ii diray waxaa la yidhahdaa geel buu u diray faajnabtu waan jinaabooday buu yidhi falam ajid ilmaa'a biyo maan helin fatamaraqtu waxaan ku gelgelimaystay fi saciidi ciiddii kamaa tamaraqu ay kamaa tatamaraqu waa min baabi xadfi ixda taa'in baa laydhaha kamaa tamaraqu kamaa tatamaraqu siday u gelgelimaysata addaabbatu daabbaddu dameerkoo kale ama maaragtay neefka geelaahay siduu u gelgelimaysto uma dabadeetana ataytu nabiya nebigaanu imi sala allahu calayhi wasalam haddaan cammaar ahay fadakartu daalika arrinkaasi ayaan u sheegay lahu ay linabiyi nebiga sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu nebigu yidhi innamaa yakfiika waxaa kugu fillaan laydun an taquula inaad tidhaa biyadika gacantaada haakadaa sida ah biyadika haakadaa sida ah mise biyadayka ma bil ifraad buu qoraya mise bitaniya ya biyadayka buu idiin qoraya soo maa bitaniya soo maa innamaa yakfiika waxaa kugu filaan lahayduun an taquula inaad tidhaahda biyadayka labadaada gacmood haakadaa sidaa kolley riwaayaddan inta badana ka jirta asay haddii la yidhaha biyadika qudheedana ma khilaafayso oo dee yaddu imaka yad quraba ha ahaatee laakiin waa mufrad mudaafa mufradka mudaafina cumuum buu faa'idaynaya soo ma markaa waxa weeyaan ma diidayo riwaayadda taniyada diidi mayso uma dabadeetana daraba wuxuu ku dhuftay biyadayhi labadiisii gacmood markaa tani markuu leeyahay an taquula biyadayka haakada waxa weeyaan waa ficil ahaan ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ugu tilmaamay ma garata ficil ahaan buu ugu tilmaamay marka ficilkii rasuulku sameeyey buu markaa waxa weeye ficilkii rasuulku calayhi الsalaaةu wasalaam ugu tilmaamay markaa qowlahaana ku sheegay inamaa yakfiika an taquula biyadika haakada sidaa inaad tidhah saa inaad dhulka ugu dhufto camaar baa markaa intan dambe ku sharaxaya uma daraba wuxuu ku dhuftay biyadayhi labadiisa gacmood rasuulku alarda dhulkii darbatan waaxidatan hal ku dhufasho qura mar qudhusaa ugu dhufto uma daatana masaxa wuxuu ku masaxay ashimaala bidixdii cala اlyamiini midigta korkeedii buu saa ugu masaxay wa daahira kafayhi iyo labadiisa kaf yaa gacmaha intaa hore ayaa kaf la ydhaahdaa daahirkooda macni dhabarkooda ayuu saa u masaxay waa wejah we wamasaxa wejah wejigiisana wuu masaxay marka riwaayaadka صaxiixa qaarkood baa caddaynayoo sheegaaya wamasaxa bihimaa wajhahu wa kafayhi wuxuu labadii gacmood markuu dhulka ku dhuftay ku masaxay wejiga iyo hee labadiisa kaf oo labada kaf baabacadii buu midigta saa u dulmariyey midigtiina macnihii baabacadii bidixda ayuu midigta saa u dulmariyey baabacadii midigtana bidixdu saa u dulmariyey soo ma aragta inta la masaxayaana waa intaasun xadiidka sheegaaya ilaa mirfiqaynkuna lam yasixa ma asixin markaa sunnada saxiixii waxay ku soo aroortay intaas hore ayuunbay ku soo aroortay wey laakiin waxaa taa ishkaal gelinaysa imanka innaga wejigii baa dambeeya soo maaha riwaayad saxiixa ku sugan baa jirto oo intay kafka kafeynka horraysiiso haddana dabadeeta wejiga ku xigsiinayso weliba uma ugu cadfaysa uma xarafka uma la ydhaahdaan wowdu tartiib iyadu ma faa'idaysa soo ma laakiin umadu tartiib bay faa'idaysa soo ma aragti sidaa awgeed baa culimmada qaar halkaa waxay ka qaateen marka la gegebaysanaayo wejiga in la horraysiiyaa shardi maaha haddaad doontana wejigaad horraysiinaysaa ba hadaad doontana gacmahaad horraysiinaysa ma garad waayo riwaayaadkan qaarkood ayaa daahirkoodu sidaa yahay oo saa laga qaadanaya kole walawiguna waa siduu ku nuxnuxsanaya sharxiisa sheekhaasoo sharax dheer kitaabka saaray oo aad u nafiis oo qiimo badan ya aad iyo aad ayuu ugu nuxnuxsanaya laakiin haddii riwaayadda riwaayaddaa kalea yar layskaga fasirto oo dabadeeta laydhaa wejiga ha la horraysiiyo tanna ha la horraysiiyo waa sax dee lama diidana laakiin arrintaasi shardi mi ay tahay taasaa dee laga hadlaya waay markaa markuu ihi uma masaxa shimaala cala alyamiini waaahira kafayhi waaahira kafaydina intaa horunbay sii ayuunbay waxa weye sii bayaaminaysaa macno cusub maaha labadii gacmoodbu mid bata kale dusheeda saa u mariye weeyaan faqaala cabdulaahi cabdulaahi wuxuu yidhi cabdillahi bn mascuud ii kaadi intaana cabdillahi bn mascuud gaadhin camaar ibnu yaasir radia allaahu canhu wa ardaah wuxuu tilmaamay arrintan inay ku dhacday isaga iyo cumar ibnu lkhadaab weliba cumar buuri ya amiir almuminiin meeda xasuusan wakhti sidaas aynugu dhacday oo intaynu jinaaboonnay markaa anigu aan waxa weeye sidaa yeelay oo rasuulka inuu nimo sidaa uu yidhi calayhi asalaatu wasalaam dabeeta adigu cumar waxa weeye ma xasuusan waaye ee waxaanay ahlulcilmigu leeyihiin camaar ibnu yaasir inuu gelgelimaysto maxaa ku kelifay min baab alijtihaad baa markaa ku kelifay u ijtihaada oo sida daahirkaa ama muuqaalka dheer leh asalka tayamumka asalka gegebaysiga wuu hayey qofku haddii uu biyo waayo oo uu dahaarana u baahan yahy inuu gegebaysanaayo wuu hayey arrintaa laakiin qofkii waxa weeye maydhi lagu lahaa yaa biyana waaye qaabku u gegebaysanaayo ayaanu caddayn oonu markaa garanahay dabadeeta wuxuu is yidhi dee jidhkaa leelo ciiddi mar hadday biyihii beddel ka tay biyaana jidhka la wada gaadhsiiyo ciiddaa waxa weeye jidhkaa wada gaadhee ku gelgelimaysuu is yidhi saasuu ugu ijtihaado ciidda jidhka wada gaadhsii buu is yidhi magaranaysa ma garata dabadeeta rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa kanuu yimi yidhi ay arrintaasumaa kugu filayd waay faqaala cabdulaahi cabdilaahi baa wuxuu yidhi awalam tara oo miyaanaad arag cumara cumar lam yaqanca inaanu ku qancin biqowli cammaarin hadalka cammaar radia allaahu canhuma la soco cabdullahi bin mascuud weli halkiisii kama soo dhaqaaqin deliilkii kale haddana markii loo sheegay muxuu idhi oo cumar inaanu hadalkii cammaar ku qancin miyaanaad arag buuri oo sidaanu ugu qancinno waxay haddaynu yaro jilcinno cammaar wuxuu sheegay isag iyo cumar inay arrintani ku wada dhacday dabadeetana cumar dee wuu xasuusan waaye wuxu uhi anugu ma garanayo ma xasuusta buu markaasuu hi maya saasa ahayd oo kolkaas waa kii ku lahaa ittaqi illaaha yaa cammaar warraa cammaanow ilaahay ka baqo ya ilaahay ka baqa buuhi wax iska hubiyo maarag ma garata dabadeetana waaba kii lahaa haddaad doonta yaa amiir almu'miniin waxa weye xaqaad igu leedahay daraaddeed mama sheegayo waan iska aamusaya maya buuhi maya dee waxa weeye anigu inaan iloobay dee ma keenaysa inaan la sheegine sheego laakiin adigunbaa wixii ka yimaada ka mas-uula ya adunbaanu annagu halkaa wixii ka yimaada mas-uuliyaddeeda adiga ayuunbaa waxa weeye tunka u ridanaya buui marka ma garatay markaas sidaasay ahayd miyaanaad arag buuhi inaanu ku qancin marka xadiidkan marka koowaad waxaa laga qaadanayaa qofkii haddii maydhi lagu leeyahay oo dabadeeta biyo u waayo ama uu isticmaali kari waayo inuu gegebaysanaayo sida xadadka markaa asqarkaa loogu gegebaysto ayaa ka akbarkaana loogu gegebaysanaya xadiidkana u daliila camaar ibnu yaasir rasuulka calayhi asalaatu wasalaam uu kala kulmay ee weliba qisadu ku dhacday ee uu dabadeeta rasuulka u sheegay ma garata wax layloobi kara maaha dee waa arrin dheer soo maaha waay waxaa kaloo xadiidku daliilu yahay kayfiyada tayamumka labadii gacmood mar qurun baa dhulka lagu dhufanaya laba jeer lagu dhufan maayo mar un baa lagu dhufanaya darbatan waaxida darbatan waa faclo waa masdaru mara soo maaha haddana waaxidatan baa lagu sii adkeeyey mar keliyuu ku dhuftay markaa keliya ayuunbaa wejigana la marinayaa gacmahana la marinaya gacmahana markaa midigta dusheeda iyo intaa dusheedaasaa la marinaya baynu nihi taasina waa masalo arrinta ku saabsan cabdilaahi bn mascuud madhabkiisa cabdilaahi bn mascuud iyo cumar ibnu اlkhaaabba waxa ay qabeen taabiciintana waxaa loo nisbeeyey ibraahim ibnu yaziid annakhaci baan filayaa haalibu danni waxaan filayaa inuu taabiciinta ahaa annakhaci ibraahim ibnu yaziid annakhaci waxa markaa ay qabeen qofka waxa weeyaan maydhi lagu leeyahay inaanu gegebaysanahayn hadduu biyo waayo inaanu gegebaysanayn bay qabeen soo ma aragtid inaanu gegebaysanahayn ayay qabeen laakiin ahlulcilmiga caammatu ahlilcilmi saxaabadii kale oo dhan taabiciintii culimmadii islaamka ee ka dambaysay madaahibta dhammaantood waxay qabaan in waxa weeye qowlkaa sida khilaafsan oo ah inuu gegebaysanayo adiladana saasaa waafaqsan oo xadiidkan camaar ibnu yaasir waa u deliil xadiidkii cimraan ibnu xusein qudhiisu waa u deliil inuu rasuulku arkay nin calayhi asalaatu wasalaam nin aan markaa dadka la tukan maxaa kugu dhacay dee waxa weeyaan markaa waan jinaabooday walaa maa wuxuu ihi markaa saciida ayib baa kugu filan inaad ayris ka gegebaysato ayaa kugu filan xadiiskii saxiixaynka calaa macna alxadiid marka axaadiidta rasuulka calayhi asalaatu wasalaam ayaa caddaynaysa mar haddii xadiidkii rasuulka la hayana qowlka cumar iyo ka ibnu mascuud midnaba la qaadan maayo ma garata xataa ka abubakar baan la qaadanahayn waayo dee qowlkii rasuulkaa meesha yaalla calayhi asalaatu wasalaam sidaa awgeed baa waxaynu nihi saxaabada intii kale iyo waxa weeyaan maaragtay dee ummaddii kale islaamka sidaasay qaateen waana sida saxdaa saas waxaana ahlulcilmiga qaarkood ay soo rareen oy sheegeen cabdulaahi bn mascuud iyo markaa cumarba inay arrintaa ka noqdeen arrintaa ay markii hore qabi jireen inay dib uga noqdeen ayaa culimmada qaarkood ay markaa tilmaameen oo ay soo rareen baabu tayamumi liraddi salaami ay haadakani baabu tayamumi gegebaysi baabkii weeye liraddi salaami ay liajli raddi salaami salaan in la celiyo laga jawaabo daraaddeed loo gegebaysto can cumayrin cumayr waxaa laga wariyey oo mowla bna cabbaasin cabdilaahi bnu cabbaas mowlihiisa ahaa cumayr bnu cabdilaahi alhilaali weeye annahu isagu samicahu wuu maqlay da halkaa laba damiir baa ku jira annahu iyo kaa samicahu ku jira ficilka ku jira iyo kaa hore soo maaha laba shaksi bay u kala noqonayaanoo annahu damiir kaa hore wuxuu u noqonayaa sheekhii la odhan jiray cabduraxmaan ibnu hurmus alacraj oo cumayr waa ninka xadiidka ka warinaya haddaad saxiixa muslimka eegto marka can cumayrin mowla bna cabbaasin annahu cabdiraxmaan ibnu hurmus samicahu wuu maqlay damiirkaa samicahu ku jiraana cumayr kaasuu u noqonaya marka samicahu ay samica umayra cumayran cumayr buu maqlay yaquulu xaalu leeyahay aqbaltu waan imi ana aniga iyo wacabduraxmaani wa cabduraxmaan ibnu yasaarin mowlaa maymuunata zawji nabiyi sala allahu calayhi wasalam waxaa soo qaabilay oo nimi aniga iyo cabdiraxmaan ibnu yasaar oo mowlihii maymuuno ahaa maymuuna bint alxaaris zawji nabiyi sala ly slam oo xaaska nebiga ahaatay markaa cabdiraxmaan ibnu yasaar sidaasaa kollay muslimka ku dhacday laakiin ahlulcilmigu waxay leeyihin sida sawaabka ahi waa cabdilaahi ibnu yasaar buu ahaa walaalkii buu ahaa cabdiraxmaan muhayna walaalkii buu ahaa waana sida bukhaarigi iyo nasaa'i iyo ahlulcilmi kale ay u wariyeen saxiixana abay yidhahdeen culimmadu anigiyo almuhim ninkaa ina yasaar baa nimi xataa dakhalnaa ilaa aanu u soo galnay calaa abiljahmi ibni xaari ibni simmati alansaariyi xataa dakhalnaa ilaa aan u soo gallay calaa abiljahmi bni alxaari bni simmati alansaariye ninkii abiljahmi la odhan jiray ya abiljahm ibn alxaari ibni sima alansaari ansaariga ahaa weyn faqaala abuljahmi abuljahmi baa wuxuu yidhi markaa kolley muslimka waxaa ku dhacday abiljahmi inuu ninkani yahay laakiin waxay ahlulcilmigu idhaahdeen waa khaa sida sawaabkaahina waxa weeye abiljuhaym in la dhaa la taskiiriyo abiljuhaym abiljuhaym weeye ma garate abuljahmi isagu wuu ka duwan yahay oo ninkan ansaarigaa maaha abuljahmi ansaariga ma ahae qurayshi buu ahaayo saaxibulambajaaniya weeye imbajaaniyada ninkii rasuulka u keenay ma garanaysa calayhi asalaatu wasalaam soo garanaysaa ninkii baxa yaree bahashis jaayaddaree calamada layntuu u keenay dabadeetana uu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu tukada iga qaado oo ambijaaniyadiisii iigu soo bedela oo ii keena ninkaasaa abuljahmi ahaa ma garatay qurayshi buu ahaa laakiin kani waa abuljuhaym weeye abuljuhaym bitasqiir waana ansaari weeye saasay u kala duwan yihin saasay ahlucilmigu markaa u saxeen faqaala abuljahmi faqaala abuljuhaymi dhe marka abuljuhaym wuxuu yidhi aqbala rasuulullahi rasuulka ilaahay baa wuxuu ka yimi sala allahu calayhi wasalam min naxwi bi'ri jamalin yaa ceel awr xaggiisa ayuu ka yimi naxu macaani badan baa loo isticmaalaa jihadaa ka mida dee soo maha bi'ri jamalina waa meel magaceed meel ceel awr la odhan jira weeye oo madiine markaa ahayd xaggaasuu ka yimi falaqiyahu waxaa la kulmay rajulu nin baa la kulmay oo fasallama calayhi wuu salaamay falam yarudda kama celin rasuulullahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam calayhi korkiisa salaantii kama celin xataa aqbala ilaa uu qaabilay cala aljidaari jidaar ilaa uu qaabilay oo fa masaxa wuxuu masaxay wejahu wejigiisa iyo weyadayhi labadiisa gacmood uma dabadeetana radda calayhi asalaama salaantii buu ka celi marka isagoo rasuulku calayhi salaatu wasalaam kaashayuu la kulmo wuu salaamay oo uu ka celin waayo markii uu dhammaystay buu dabadeetana gidaar intuu ku kucu ku gagabaystay ayuu ka celiyey waa kii u caddaynaya sababtee lahaa waxaan karaahsaday ilaahay tahaaro la'aan inaan ku xuso ayaan waxa weeyaan maaragtay karaahsaday ma fahanta marka xadiidkan fiihi istixbaabu طahaarati liraddi salaam waxa ku sugan in loo طahaaro qaato salaanta celinteeda in loo طahaaro qaato oo markaa wax kale oo u baahan waxa weeye طahaaro ama haddii allaba kuu roon yahay ku fiican tahay haddii aado biyihiina ay maaragtay kaa yaro durugsan yihiin oo kale waad iska gebagebaysan kartaa bay ahlulcilmigu idhahdeen iyadoo xadiidka la deliishanayo waaya waad iska gegebaysan kartaa marka horebana mana fiicno qofku isagoo xaajo gudanaya in la salaamaa ma aha marka uu soo dhammaysta in la salaamo weeye marka uu soo dhammaysta qudhiisa isagoon weyse qabin ama aan gagabaysan inuu salaanta radiyaana waxa weeye way bannaan tahay laakiin waxa weeye dee maaragtay qofku isagoo dahaaro qaba inuu ilaahay xuso ayaa ka sii fiican weeye xadiisku taasuu sheegay kolle alimaamu shaafici wuxuu wariyaa ninkan la kulmay inuu abuljuhaymkan qudhiisa inuu yahay laakiin sanadkaa waa alimaamu shaafici ku warinaya lam yasixa ma asixin baabun almu'minu qofka mu'minka ahi laa yanjusu ma nijaasoobo can abi hurayrata radia allahu canhu annahu abu hurayra laqiya nabiya nebiga ayuu la kulmay sala allahu calayhi wasalama fii ariiqin wadduu kula kulmay min turuqi lmadiinati waddooyinkii madiine ka mida wa huwa junubun walxaal buu rasuulka la kulmay huwa abu hurayra junuubun inuu janaabo qabo junuubun ay duu janaaba janaabo uu saaxiibiye macnii uu janaabo qabo fansalla wuu siibtay oo fadahaba wuu tegey oo faqhtasala wuu soo maydhay in salla waxaa looga jeeday dahaba can nabiy sala اllah alay waslam fii khufya wuxuu rasuulkii uga tegey markaa si qarsoodiya isagoo isyar qarinaayo ka dhuumanaya ayuunbuu markaa ka siibtay uun fansalla wuu siibtayoo fadahaba wuu tegayoo fakhtasala wuu soo maydhay fatafaqadahu nabiyu nebiga ayaa markaa raadraadiyey sala allahu calayhi wasalama tafaqadahu nabiyu waxaa looga jeedaa talabahu liyujaalisahu wayuxaadifa wuu raadraadiyey si uu dee ula fadhiisto uu markaa ula sheekaysto rasuulku calayhi asalaatu wasalaam dabeete dee wuu waayey falamaa jaaa markii uu yimi abu hurayra qaala wuxuu rasuulku uhi ayna kunta xaggeed jirta ya abaa hurayrata abu hurayrow qaala wuxuu uhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow laqiitanii waxaad ila kulantay wa ana junubun xaalaan janaabo qabo wakarihtu waxaan necbaystay an ujaalisaka inaan kugula fadhiisto inaan kula fadhiisto xataa akhtasila ilaa aan ka soo maydhanayo ma garata riwaayad kale waxa ayd waxaan karahsayay tahaaro la'aan inaan kugula fadhiisto wa qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam subxaana allah ilahay baa xumo oo dhan ka nasahan subxaana kulle waa ismu masder masderka qudhiisii maaha sabaxa yusabixu tasbiixan masderku waa tasbiixan laakiin subxaana waa ismu masderkii weeye haddaad aragtana subxaana waxay ka mid tahay magacyada idaafada laazima subxaanahu iyo subxaan allah iyo subxaana keligeed iyadoo halkaa iska taalla arki maysa soo ma aragta idaafada waa magacyada laazimay ka mid tahay wa minhu subxaanuu waduu wamilu wa minhu subxaanuu waduu wamilu mulxaha markuu tirinaayo asmaada idaafada laasimto markaa subxaana allahi macnaheedu wuxuu noqonaya tanziihan lilaahi can kulli maa laa yaliiqu bih ilaahay baa ka hufan oo ka dheer bay noqonaysaa ilaahay baan ka hufayaa hufid wax kastoo aan u qalmin iyo naqti naqsi iyo dhintaalnaan kasta ina almu'mina qofka mu'minkaahi laa yanjusu ma nijaasoobo laa yanjasu haddii la yidhaahdana way bannaan tahay laa yanjusu ma nijaasooba muminku marka subxaana allah litacajub buu rasuulku ula yimi calayhi الsalaaةu wasalaam oo abu hurayra wuxuu ictiqaadiyey qofku inuu nijaasoobayo markaa dabadeetna wuxuu le muminku ma nijaasoobo oo qofku inuu markaa jinaabo qabo oo uu ku sifaysan yahay inaanu daahir ahayn yani jinaabo iyo wax la mida ku sugan tahay ku nijaasoobi maayo jidhkiisii kale waa iska daahiro waa la taaban karaayo wuu shaqayn karaayo qofka wuu la fadhiisan karaayo waxba he dhib ma lahaa xadiidkani waa wax fawaa'id badane qofka mu'minka ahi ma nijaasoobo xayan wamayitan soo ma aragti xataa qofka muslimkaa meydkiisu waa daahir weyn oran fahanta xataa meydkiisu iska daa noloshiisa meydkiisu macal waa daahir weyn ma garata dee inay meel ka mida jidhkiisa nijaasa ku taalla un mooye meeshaana waa laga laga dee maydhayaa un bes markaa jidhkii waxa weeyaan qofkuna sidiisaba haddii uu janaabo qabo maaha inuu jidhkiisu nijaasoobayo macnaheedu marka horebana dee jinaabadii waa qofka xadadkan ku qumay qofka weeye soo maa markaa xadadkaa ku qumay ee akbarkaa daraaddii u nijaasoobi maayo xataa haweenaydii xaadidada ahayd sida baabkan inoogu soo socotaa inay xaa'ido tahay oo nijaaso xubinkeedii ay ka imanayso jidhkeedan kale ku nijaasoobi maayo soo ma aragti shaqayn kartaayoo waxa weeye fadhiisan kartaayoo waxba dhidee sidaynu arki doonno insha allahu tacala mu'minku ma nijaasoobo baabu dikri illaahi caza wajalla calaa kulli laxyaani wuxuu baab u yahay ilaahay in la xuso wakhtiyada oo dhan can caaishata radia allahu canha qaalat kaana nabiyu nabigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yadkuru llaha ilaahay mid xusuu ahaa calaa kulli axyaanihi ay fii kulli axyaanihi wakhtiyadiisa oo dhan dhexdooda ilahay wuu xusi jiray calaa markaa halkan waa bimacnaa fii weeye xadiidkan waxaa laga qaadanaya awqaadoo dhan inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay xusi jiray bal hadda eega xusbadnaanta rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka waxay noqonaysaa hadduu daahir yahay iyo haddii aanu daahir ahayn iyo haddii walba wuu xusi jiray qur-aankaoo kale dee dikriga ilaahay buu ka mid yahayoo qofku isagoo aan daahir ahayn ma akhrii karaa haweenaydii markaa dhiigga lahayd ama qofkii janaabada qaba iyo wixii la mida ma akhrii karaan kolle culimmadu waa isku khilaafsanyiin sida saxiixa u akhrii kara wax markaa u diidaya qiraa'adiisa ama ka xarimaya he ma jiro sida saxiixa sheekh u akhrii kara ma garata kolley qofku markuu xamaamkoo kale ku jiro ama uu xaajo gudasho iyo wax la mida ku dhex jiro arrimaha waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen dee inuu ilaahay xuso waa laga fiican yahay oo markaa ma maaragtay ma aha wakhtigaa markuu dhammaysto waa kolley makruuh sida xadiidkaa horeba laga deliishanaayo ma garatay inii karihtu an adkura allaha alaa ayri calaa kayri طahaara marka adigu waxyaabaha laga soo reerreebaayo mooyaane wixii kaloo dhan ama markaa mucdamu awqaatihi wakhtiyadiisa inta ugu badan hadduu joogo hadduu socdo hadduu jiifo yaa ilaahay buu xusi jiray subxaanahu wa tacaala sida ilaahay baa yidhi aladiina yadkuruuna allaha qiyaama wa qucuudan wa calaa junuubihim soo ma aragti hadday taagan yihiin hadday waxa weeye fadhiyaan iyo hadday jiifaanba kuwa ilaahay xusaaya subxaanahu wa tacaala marka ma aha un inaynu war ahaan u qaadanee waa inaynu ku dayno rasuulkeenna calayhi الsalaaةu wasalaam waayo allah wuxuu leelayay laqad kaana lakum fii rasuuli اllaahi uswatun xasana carabkeenna bal dikriga aynu baro oo ninkii rasuulka u yimi calayhi الsalaaةu wasalaam ee yidhi maaragtay ina sharaa'ica alislaami qad kaurat calayana wuxuun ii dardaaran marka aan ku dhego atashabaثu bih muxuu ku yidhi laa yazaalu lisaanuka raطban min dikri illaah carabkaagu yaanu ka zuulin dikriga ilahay inuu ka qoyanaado bas waad socotaa xuska ilaahay ku dadaal gaadhi baad la socotaa ilaahay xuskiisa iska badi waad fadhidaa xuska ilaahay badi xafiis baad joogtaa xuska ilaahay badi arrin baad sugaysaa xuska ilaahay badi soo ma aragti wakhtiyo fara badan baynu dee iska helnaa soo maa dersigaad imanka ku soo socotaa xuska ilaahay badi ama qur-aanka akhri ama xadiiska rasuulka dusha ka akhri calayhi الsalaatu wasalaam waad sii socotaa waad sii rawaxaysaa ilaahay xusoo maaragta xuska iska badi wahaakada baabu akli اlmuxdii wain lam yatawada wuxuu baab u yahay akli lmuxdii jawaazi akli lmuxdii iska soo qadaraba jawaaska inay bannaan tahay aklilmuxdii qofka muxdidka ah ee aan weyse qabini inuu wax cuno wain lam yatawada ayaanu weysaysanbe arrintani waa iska daahiroo agteenna dee muranbo kuma jira soo maha haddana xadiid baa ku soo arooray xadiidkaa daraaddii xadiiskaasuu kuu faa'iidaynaya ila waa lagugu qabsan karaa can ibni cabbaasin radi allaahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay kharaja wuxuu ka soo baxay min alkhalaa'i suuligiibuu ka soo baxay alkhalaa' waxaa looga jeedaa un imaka meeshii lagu maaragta xaajo gudanaayey buu ka soo baxay fautiya waxaa loo keenay biطacaamin cunto dabadeetana ee waxbaa iska qadaranoo fadakaruu lahu lwuduu'a weysadii bay u sheegeen waxba iska qadaranoo markaa cuntadii ayuu xaggeedii iska qaabilay markii loo keenay kolkaasi dhaheen talo waa kii weysaysan jiray miyuu iloobay weysadii oo kale miyuu iloobay talow miyaanad weysaysanayn rasuulka ilaahay saas oo kale miyaad ilowday weysadii saasay noqonaysaa fadakaruu lahu lwuduu'daas fadakaruu lahu waxay u sheegeen alwuduu'a weysaysigii bay markaa u sheegeen oo xasuusiyeen faqaala wuxuu rasuulku uhi calayhi الsalaaةu wasalaam uriidu ay a uriidu hamsatulistifaamkii qadar uriidu ay a uriidu ma waxaan doonaya an usalliya inaan tukado oo faatawada'a aan weysaysto ya oo faatawada'a aan weysaysto oo arrintaas sababteeda aan u weysaysto macnuhu waxa weeye dee ma doonaayo inaan markaa imaka tukado dooni maayo ma garata markaa qofku markuu doonayo inuu tukaday weysadii waajib ku tahay haddaanu doonayn inuu tukado ya weysadii waajib kuma aha uu iska yaro dee weyse la'aan kara ma garata marka xadiidkanna masaladaa u baabaystay saasuu ugu cad yahay dabeeta uu iska cunay cunadiisa laakiin waxaad ogaataa inta badan rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam sida faraha badan markaynu siiradiisa iyo axwaashiisa dib ugu noqonno inta ugu faraha badan uu weyseqabu xaalkiisu aha soo ma aragti weyse qab ayuu xaalkiisu ahaa rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam uriidu a uriidu ma waxaan doonaya an usalliya inaan tukado faatawada aan weysaysto macnii wuxuu u sheegay inaanu iloobinoo ogaanu markaa weysada u dibdhigayde kolkaa weysadii qofku u iska ta'khayrin kara sida xadiidkaa hore abu hurayra uu sheegayana xataa alquslu min aljanaaba xalayna waynu soo marray qofku wuu ta'khayrin karaa soo ma aragti haddii wax maaragtay markaa ku qasbaya inuu deg deg u maydha aanu jirin sida salaaddii oo taagan oo kale iyo waxa weeyaan maaragtay uu iska ta'khayrin karaa tayamumkina kaas weeye wa subxaanaka allah wabxamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk